waxyaalaha anshaxumada ah oo diinteenna dhaawaca adag u geysanaya oo akhlaaqdii burburinaya oo dhaqankii wanaagsanaa burburinaya oo ayaamaha dambe ina ku socda ilaahay ha looga cabsado oo dowladdu ilaahay ha uga cabsato dadka diintiisa iyadaa mas-uul ka ah inay ilaaliso xilka dowladda saarane waa laba arrimood dadka shacabka ay xukumaan maslaxadooda adduunkan inay u ilaaliyaan diintoodan inay u ilaaliyaan weliba diintaa horreysa dadka diintooda ha loo ilaaliyo shacabkana sidaas oo kale ilaahay ha ka cabsadeen diintoodana ha ilaashadeen waxa ayaamaha soo kordhay sida aynu wada maqlayno in la yidhi soomaaliya o dhan baa waxaa laga soo ururiyey gabdho kubad ciyaaraya oo garowaa la isugu keenay oo garoon bay ku ciyaarayaan oo halkaas ayaa lagu daawanaya oo tiifiyadii iyo websadyadii gabdhihii oo qaaqaawan oo cawradoodii bannaanka soo dhigay oo surweella qaba laga soo daynaya oo wax caadiya laynoo ka dhigaya war xaqu ma qarsoonaan karo sida qoraxdaasoo kale weeye nina gacanta ma saari karo waxa noocaasa cidna lagama dhaadhicin karo maslaxad baa inoo ku jidha oo waa bannaan tahay oo diinteenna ma diidana wax aqbali karaa ma jiraan safarkii gabdhaha la soo geliyey munkar buu ahaa oo xaaraan buu ahaa diyaaradaha lagu soo guray laa yaxilu limra'atin tu'minu biاllaahi walyowmi alaakhir an tusaafira masiirata halaaثata ayaamin riwaaya waxay leedahay yowman waleyla gabar ilaahay iyo maalinta qiyaame rumaysay uma bannaana inay safarto saddex maal saddex maalmood meel loo socdo riwaaya riwaayada weliba bukhaari iyo riwaayaadka qaar badanoo ka mida yowman waleyla bay leeyihi habeen iyo maalin meel loo socdo iyadoo maxramkeedu uusan la socday la socon maxramkoodii baa laga soo kaxeeyey hadday niman leeyihiin nimankoodii baa laga soo kaxeeyey carruurtoodii baa laga soo kaxeeyey waalidkood baa laga soo kaxeeyey safarkay soo galeen waa safar xaaraana ciyaartay u imaanayaan oo xijaabkii iyo asturkii qur-aanka ilaahay dumarka uu ku faray la dhigayo oo laga dhigayo waa xaaraan walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa dardaarankii ilaahay nebiga uu faray sala allahu calayhi wasalam oo muslimiinta la faray ayaa laga baxa oo in gabadho ahayd inay xijaabato yaa ayuha nnabiyu qul liaswaajika wa banaatika wa nisaa'i almu'miniin yudniina calayhinna min jalaabiibihinna war sida salaadda laynoo faray oo qur-aanka laynooku faray oo soonka laynoo sikada laynoo faray si la mid ah gabdhaha ilaahay wuxuu u faray inay jirkooda asturaan ay xijaabtaan